wadashaqaynta dhalinyarada iyo sidoo kale maamulada xaafadaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa lafdhabar u ah in la helo xiriir xoogan oo wadashaqayneed la iskana kaashado arrimaha la xiriira bilicsu celinta iyo sidoo kale horumarinta xaafadaha haddaba sidee ayay u wada shaqeeyaan dhalinyarada iyo sidoo kale maamulada xaafadaha arrintaasi waxaa ka jawaab celinaya xaashim maxamuud maxamed oo xaafadda waxarcade u qaabilsan isku xirka iyo abaabulka dhalinyarada wallahini waxaan uda shaqeynaa xiriir weyna naga dhexeeyo anaga iyo dhalinyarta tusaale ee xiriirka naga dhexeeya waxaa kow u ah oo sababa inaan xiriir weyn yeelano dhalinyarta sportska xaggiisa marka ay noqoto ka taageernaa ayagana waxyaaba badan naga taageeraan sida markaa u baahan oo kale ay jirto soo bax ama ay jirto xafladoo kale ama soo dhaweyn oo kale ay jiraan ayagana markaasna garab istaagaan annagana waxaan garab istaagnaa markii dhanka sportska ay u baahdaan si loo xoojiyo xiriirka wadashaqayneed ee ay leeyihiin dhalinyarada iyo sidoo kale gudiyada xaafadaha waxaa muhiim ah in la helo iskaashi xoogan oo dhex mara maamulada xaafadaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug cabdijaliil nuur axmed waxa uu xog ogaal u yahay arrimaha dhalinyarada waxaana uu sharaxayaa sida loo xoojin karo xiriirka wadashaqayneed waxaa loo xoojin karaa in la sameeyo kulamo oo wadatashi oo gudiyada xaafadaha iyo dhalinyarada magaalada weliba ayaga dhalinyaradan xaafadihii kasoo kacaan xaafaduba dhalinyarada qiiqaybay kala degan yihiin in ayagaas kulamo loo sameeyo waxyaabaha loo baahan yahay ay ka wada hadlaan si wax looga qaban karana markaas ay ka wada hadlaan duurka dhalinyaradu waxa waaye inay ayagu abaabul is abaabulaan marka hore oo ur dhalinyaro dhalinyaradii waa ay leedahay magaaladu xaafad walbana loo dhiso urur ayaga dhalinyaro u gooni ah oo la kaashadaan gudoonkii xaafadihii markii la helo urur la helo oo tala ku midaysan yihiin ayagii la helo markaasi wax qaban karaan madaxa warfaafinta ururka dhalinyarada bulsho bile oo inta badan si wadajir ah ula shaqeeya xaafadaha mubaarag axmed cabdalla waxa uu ugu baaqayaa bulshada iyo sidoo kale qeybaha dhalinyarada in si wadajir ah looga shaqeeyo horumarinta xaafadaha sida bilic soo celinta dhirbeerista iyo waxyaabaha la midka ah guddiyada xaafadaha waxaan ugu baaqayaa in ay la shaqeeyaan dhallinyarada mar walba u taagan inay ka qayb qaataan bilicda iyo geedu socodka caasimadda ay mar walba u taagan hadday ahaan lahayd geedbeeristii hadday ahaan lahayd faydhoorkii inay mar walba ay garab istaagaan hadday ahaan lahayd murug iyo hadday ahaan lahayd maskax iyo hadday ahaan lahayd maal intaba inay la garab istaagaan sidoo kale bulshadana waxaan ugu baaqayaa inay iyaguna ay dhinac ka raacaan ololahaasi ee looga qayb qaadanayo horumarka iyo horumarinta caasimadda dhalinyarada oo ah lafdhabarta bulshada ayaa waxa ay muhiim u yihiin in ay kaalin ka qaataan qeyb weliba oo lagu horumarinayo bulshada sida isku xirka iyo abaabulka bulshada iyo in laga shaqeeyo bilic soo celinta iyo horumarinta xaafadaha magaalada ruusamareeb